الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد suuraddu waxay nooga soo hadashay oo darsigeenni hore uu ku saabsanaa adilo badan oo yacni adilatu towxiida ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa adilaad badan oo tusinayo ayay suuraddu ka soo hadashay halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay yaa ayuha nnaasu dadow antum adinku alfuqaraa kuwa baahan baa tihiin ilallaahi ilaahay baad u baahan tihiin wallaahu ilaahayna huwa alganiyu alla qani ahoo deeqtoomay weeye camaa siwaahu wixii asaga ka soo haroo dhan buu ka deeqtoomay alxamiidu almaxmuudu oo la mahadiyo weeye yaa ayuha nnaasu dadow antum adinku alfuqaraa'u baa tihiin ilallah ilaahay baad u baahan tihiin faqriga yacni makhluuqa ama khalqiga baahidoodu waa daati weeye waa baahi aan dhammaanaynin oo yacni wakti kasto saacad kasto iyo xaalad kasto ilaahay bay u baahan yihiin subxaanahu wa tacaala yaa ayuha nnaasu dadow antum adinku alfuqaraa'u baa tihiin ila allah bini aadanka ayaa ilaahay si gaara ula hadlayaa qofka yacni waxyaalaha faqiirnimadiisa iyo baahidiisa aada usii muujinaya waxaa ka mid ah inuu yahay daciif bini aadanka ilaahay inuu daciif yahu ku tilmaamay wa khuliqa alinsaanu daciifan baa ilaahay insaanka waa la abuuray isagoo daciif ah marka waad baahan tihiin ilaahay baad u baahan tihiin subxaanahu wa tacaala wallaahu ilaahayna huwa alganiyu alxamiid huwa ilaahay alganiyu alla deeqtoomay weeye makhluuqiisa wuu ka deeqtoomay wixii asaga ka soo haroo dhan wuu ka deeqtoomay alxamiidu almaxmuudu oo la mahadiyo weeye in yasha ilaahay hadduu doono yudhibkum wuu idin baabi'inayaa waya'ti ilaahay wuu keenayaa bikhalqin jadiid khalqi kaloo cusub buu ilaahay keenayaa macnaa ilaahay awooddiisa iyo qinihiisa waxaa ka mid ah haddii uu doono adinkoo dhanba wuu idin halaagi oo wuu idin bedeli bedelkiinana khalqi kale yuu ilaahay idinku bedelayaa oo ilaahay adeeco oo aan caasinin wey in yasha ilaahay hadduu doono yudhibkum wuu idin baabi'inayaa wa ya'ti ilaahay wuu keenayaa bikhalqin jadiid khalqi kale oo adinka idinka duwan ayuu ilaahay keenayaa wamaa daalika kaas ma ahaanin calallaahi bicasiis wax ilaahay agtiisa ka adagna ma aha inuu adinka idin baabi'iyo khalqi kale idinku bedelo yacni ilaahay agtiisa way ka fududahay wamaa daalika kaas ma ahaanin calallaahi ilaahay agtiisa bicasiisin mid adag ma aha wax mum yacni mumtanica oo adag ma aha ee ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa aada bay ugu fududahay weeye inuu adinka idin baabi'iyo oo khalqi aan idinka ahayna uu idinku bedelo wey walaa taziru waasiratun wisra ukhraa walaa taziru ma dembaabto waasiratun mid dembaabtay wisra ukhraa walaa taziru ma qaado oo ma xumbaarayso waasiratun mid dembaabtay wisra ukhraa yacni naf kale dembigeeda ma qaadayso wain tadcu hadday yeerto musqalatun mid la cusleeyey dembi lagu cusleeyey naf musqalo ahoo la cusleeyo dembi lagu cusleeyey ilaa ximlihaa culayskeeda iyo dunuubteeda in laga qaado haddii ay qof ugu yeerto laa yuxmalu minhu shay laa yuxmalu la xumbaari maayo minhu qofkaas shay-un shayna laga qaadi maayo walow kaana madcuwu walow kaana haba ahaado almadcuwu midkaa loo yeeray daa qurbaa qaraabo mid u saaxiibaba ha noqdo ma ka suurtogelayso aakhiro qofna inuu qof wax ka qaado wey hadday doonaan yacni dadka isugu dhow ha noqdeen waxaa kulmayo yacni aabbihii iyo wiilkiisii waalidkii iyo waladkii baa kulmayo hooyadii iyo ilmaheedii baa kulmayo marka waalidkii wuxuu leeyahay waladkaygiiow iga qaad soo canugaygii aan yacni aan jeclaa ma tihid oo kuma soo korinin oo dhib kulama soo marin iga qaad waxa culayska iyo dunuubta ay hayso iga qaad wax ka mida iga qaad marka waladku wuxuu ku jawaabayaa waa wax fudud waalidkayo waxaad i weydiinayso laakiin aniga culayska aada sheeganayso kale aniga i hayo mid la mida kaas aad sheeganaysa mid la mida ayaa i hayo waxba ma qaadi karo anigaaba naftaydi khatar ku sugan wey marka qofna ma suurogar karta inuu qof ka qaada hadhow yacni xasanana ma siinayo sayaa iyo xumaan saar dul saarnayd oo culays ku ahaydna kama qaadi karo walaa taziru waasiratun yacni waa cadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacala fadligiisa iyo cadaaladiisa waxaa ka mid a qof la arkabo in yacni camalkiisa lagu xisaabiyo way qofkii ilaahay uu naxariistana wuu u naxariisanayaa qofka kalena cadaaladda ilaahay baa lagu qaadayaa oo camalkiisa unbaa lagu abaalmarinayaa cidna cid kale wax ka qaadaysaa ma jirto wey walaa taziru waasiratun walaa taziru ma qaado waasiratun mid dembaabtay wisra ukhraa mid kale dembigeeda ma qaadayso qof yacni iga qaad ku yirina waxba kama qaadayso dembi uuna qofku samaynina naf kale ay samaysayna la saari maayo wain tadcu musqalatun wain tadcu hadday dhawaaqdo yeerato musqalatun mid la cusleeyey ilaa ximlihaa culayskeedaa in laga qaado ilaa ximlihaa hadday ugu yeerato wey laa yuxmalu la qaadi maayo minhu yacni ximligaa culus minhu xaggiisa shay-un shay laga qaadi maayo waxba laga qaadi maayo walow kaana daa qurba walow kaana almadcuwu midka loo yeeray daa qurba qaraabo mid u saaxiibaba ha noqdo qof dhowow qariibkiisaba ha noqdee qofka ugu yeertay waxba kama qaadayo innamaa tundiru aladiina yakshawna rabbahum innamaa tundiru waxaad u digaysaa ayuha arasuulu lkariim aladiina kuwa yakshawna rabbahum rabbigood ka cabsanaya bilqayb qeyb ilaahay kaga baqayo ayagoon ilaahay arag yay qeybka yani ku rumeeyeen qeyb bay ilaahay kaga baqayaan aakhirada iyo waxa dhacaya iyo cadaabka iyo waxa loo sheegayo ayay ka cabsanayaan oo qeyb bay ilaahay ku rumeeyeen waa qaamu salaad salaadana way oogayaan oo salaaddii shuruudeedii iyo arkaanteedii bay kamilayaan waman tazakaa qofkii wanaagsanaado fa innamaa yatasakaa linafsih wa ilallaahi ilaahay xaggiisa unbuu almasiiru marjacana ilaahay xaggiisa unbuu ahaaday qof la arko ilaahay xaggiisaa loo celinayaa fa yujaazii ilaahay wuu abaalmarinayaa bicamalihi camalkiisii unbuu ku abaalmarinayaa innamaa tundiru aladiina yakshawna rabbahum macnaheedu waxa weeye yacni indaarkaaga iyo wacdigaaga waxa ku intifaacayo oo uu anfacayo waa kuwa ilaahay ka baqayo kuwa ilaahay ka baqay kuwa unbuu anfacayaahe kuwa kale waxba indaarkaagu waxba ooma taraayo ma anfacayo wey wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin wey waanadu waxay anfacaysaa qofka mu'minka ah oo iimaanka leh oo cabsida ilaahay ee qalbigiisa ku jirta ilaahay ka baqayo kaasay waanadu anfacaysaa innamaa tundiru waxaad u digaysaa aladiina yakshawna rabbahum bilgayb marka indaarka rasuulku yacni waa caam ummadoo dhan buu u digayaa oo yacni uga digayaa cadaabka ilaahay uga digayaa laakiin waxa indaarku wax u tarayo waa mu'miniinta maadaama yacni qofka ilaahay ka cabsanayo keliya unuu ku intifaacayo kuwaas unbaad u digaysaa baa leeyi kuwa kale dee waanadu anfaci weyday kaanamaa iyagoo loo digi bay la mid tahay wey innamaa tundiru waa digi aladiina kuwa yakshawna rabbahum rabbigood ka cabsanaya bilgaybi qayb bay ilaahay kaga cabsanayaan wa aqaamuu salaata salaaday oogeen way oogeen salaadii xuquuqdeedii oo dhan bay kamileen iqaamatu salaad iyo salaada tukashadeedu waa kala labo iqaamadu yacni waa salaada in xuquuqdeedii oo dhan la kamilo wey sida sharcigu u amray in loo tukada salaada yaa la yidhaha iqaamatu salaad wey waa in salaada arkaanteedii la kamilo shuruudeedii la kamilo waxa burinaya laga ilaaliyo salaadoo la oogo si aawadeed baa shareecadu waxa marka kastoo salaada laga hadlaayo iqaamatu salaad baa laga cabiraha iqaamatu salaad yuqiimu salaad ama aqaamu salaad waman tazakaa qofkii wanaagsanaado fa innamaa yatazakaa linafsih qofkii wanaagsanaadoo dahirnaado daacada ilaahay iyo waxa ilaahay u dhoweynaya ku dahirnaado naftiisa xumaanta ka dahiro wanaaggana ku kamilo fa innamaa yatasakaa linafsih naftiisa unbuu u dahirnaaday cibaadadaas iyo wanaaggaas asaga unbay anfacaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haniyun cani alcaalamiin wey caalamka wuu ka deeqtoomaa cibaadadiisaas cidna waxa ugu qaban maaye naftiisuu u dahirnaaday weeye naftiisay anfacaysaa sawaabka iyo ajirka uu helayana asaga unbay kusoo noqonaysaa wey waman yatazakaa waman tazakaa qofkii dahirnaado fa innamaa yatazakaa wuu dahirnaaday linafsihi naftiisa unbuu u dahirnaaday yani wuu- naftiisuu u wanaagsanaaday wanaaggaas nafcigiisu asaga unbaa leh wa ilallahi ilaahay xaggiisa unbuu almasiiru almarjicu ilaahay xaggiisuu ahaaday wey wamaa yastawi alacmaa waalbasiir wala dulumaatu wala nuur wala dilu wala alxaruur wamaa yastawi laxyaau wala alamwaat baa ilaahay ilaahay tusaalaad iyo amhilo ayuuna siiyey qof indhala iyo qof indho qabo ma sinaa ilaahay marka waxay miihaal u tahay alacmaa waalbasiir almu'minu waalkaafir qofka gaalkaa waa qof indhala mu'minkuna waa qof wax arkayo wala dulumaatu wala nuur mugdiga iyo nuurkuna ma sinno nuurku waa iimaanka mugdiguna waa yacni waa kufriga wey wala dillu wala alxaruur har qabow ama hoos qabow iyo meel kululna ma sinno a meel kulul oo aada u kulul iyo har qabowna ma sinno adillu walxaruur waxay miihaal u tahay aljannatu wannaar jannada iyo naartuna yacni saasay u kala duwan yihiin meeshan yacni harka qabow leh ee naftu ku raaxaysanayso ee naftu ku degayso ku naaxayso iyo meeshan kulaylka iyo humraha iyo kulaylka uu ka kacayo wax siman ma aha wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat alaxyaa waalamwaat almu'minuuna waalkufaar wey mu'miniintu waa axyo dad nool wey gaaladuna wax dhintay la mid yihiin marka waa mi amhilo weeye wamaa yastawii ma sinno alacmaa midka indhahala iyo walbasiir midka wax arkayo qof indhala oo in gacanta la qabto mooyaane meel aan u dhaqaaqi karin meesha uu ku socdo iyo waxa uu ku dhacayo waxba aan kala arkaynin iyo walbasiir qof indho qabo oo waxa dhibayo ka leexanayo oo waxa wuxuu yacni dantiisa iyo danihiisa soo qabsanayo is yacni ma sinno wax isku mida ma aha wala dillu wala wala dulumaatu wala nuur wala dulumaatu mugdiga mugdiyaalka iyo wa nuuru nuurkuna ma sinno mugdi iyo nuurna ma sinno marka qofka iimaanka leh waa qof indho qabo waa basiir wey qalbigiisii yani ayaa wax arkay ah. fa innahaa laa tacma absaar walaakin tacba alquluubu latii fi suduur baa ilaahay leh. dadkan aan iimaanka lahayn maxaa loogu tilmaamayaa wax indhala indhahan kuwan caadigee la arkayo yani oo wax ku arkayo ma aha quluubta indhaheedii ee uu wax ku garan lahaa waxa wanaagsan iyo wax fiican uu ku kala garan lahaa ee waxa lagula hadlaye loogu yeerayo xaqiiqada uu ku fahmi lahaa tiibaa ebra wey marka quluubtoodii baa indhala yacni waxa weyne qofka wax anfacayana waa basiirada wey waa basiirada meesha iimaanka iyo macrifada iyo yaqiinta iyo wanaagga meeshuu degaya waa qalbiga qalbigaa wax laga arkaa wey wamaa yastawi alacmaa waalbasiir qof indhala iyo mid wax arkayo ma sinna ilaahay leeyahy wala dulumaatu wala nuur mugdiga iyo nuurkuna ma sinno dee dulumaadku yacni waa gaalnimada waa mugdi wey waa mugdi wey iimaankuna waa nuur de nuuruliimaan qofki ilaahay uu dulmaadka ka saaro oo nuuruliimaan uu u saaro waa qof liibaanay wey qof liibaanay wala dulumaatu mugdiyaalkii mugdigii oo gaalnimadii ah iyo wala nuuru nuurkii oo iimaankii ana ma sinno wala dillu wala lxaruur yacni harhka meesha qabawey hooska ah iyo walalxaruuru meel aada u kulul oo qorax yacni aada u kulul ay hayso oo dabayl kulul ka socoto yacni ma sinno weeye marka waa jannada iyo naartuna saasay u kala duwan yihiin aakhiradu yacni labada qaybood oo lagu kala noolaanayo waa labadaa meelood meel qabow oo raaxo badan oo wax alla waxay naftu rabto iyo waxa nafta raaxadeeda oo dhan ay ka helayso oo nicmoo dhan ay taallo iyo meel kulayl badanoo dee cadaab ah cadaab oo kulayl ah ma sinno markaa yacni harka iyo kulaylkuna ma sinno wamaa yastawi alaxyaa kuwa nool iyo walal amwaatuna ma sinno dadka nool ee xayaatada leh tasarufka leh soconaya wax qabanaya wax arkayo iyo walal amwaat mayd un meel iska yaallo waxba aan aan jirin un yacni ma sinna dee marka dadka iimaanka leh waa axyaa kuwa aan iimaanka lahaynna waa amwaad wey waa amwaad yacni jasadkoodii baa iska muuqdo inay nool yihiin baa loo malaynayaa laakiin ma noolo wey tafsiir labaad waxa weeye al axyaa waa dadka aqoonta leh dadka aqoonta leh yacni aqoontu waa noolal wey waa noolal wey marka amwaaduna yacni waa dadka dee indhaha le waxba kala ogeyn wey yani juhaladaa wey oo waxba aan ogeyn waa amwaad wey ina allaha ilaahay yusmicu wuu maqashiinayaa man yashaa qofkuu doono qofku ilaahay doono hidaayadiisa waxbuu maqashiinayaa wuu fahamsiinayaa oo wuu hanuunayaa wamaa anta adigu ma tihid nebi maxamedow bimusmicin mid maqashiinayo man qof filqubuur qof qabri ku jiro waxba ma maqashiin karti kuwan aada la hadlayso waa wax dhintay la mid yihiin waa dad qubuur ku jiro wey marka wax qabri ku jiro waxbaad maqashiin kartaa waxba ma maqashiin karti isku daalani wey waxba ma maqlayaan ilaahay hidaayo uguma talagelin wey in allaha ilaahay yusmicu wuu maqashiiyaa man yashaau qofkuu doono yacni wuu hanuuninayaa wuu fahamsiinayaa qofka ilaahay uu doono hidaayadiisa uu doono wamaa anta adigu ma tihid bimusmicin mid maqashiinaya man qof filqubuuri qabri ku jiro wey qof qabri ku jiro waxba ma maqashiin karid marka wax dhintay ayay la mid yihiin wey in anta ilaa nadiir in anta adigu ma tihid ilaa nadiirun nadiir baa tahay wey mid dadka u digayo oo cadaabka uga digayo hadday iimaanka qaadan waayaan u bishaaraynayo hadday iimaanka qaataanna janno ugu bishaaraynayaa tahay nadiir bashiir ahaa tahay wey in anta maa anta adigu ma tihid ilaa nadiirun nadiir mooyaane wax kale ma tihid diga unbaa tahay waa digaysaa ay rasuulku yacni innamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab baa ilaahay leeyahay wamaa anta calayhim bixafiid baa ilaahay leeyahay adigu yacni mas-uulkama tihid inaad gaarsiiso un keliyaa lagaa rabaa hadday qaataan ayagay anfacaysaa hadday diidaanna dee ayagay u daran tahay annagaa xisaabinaynaa ilaahay leeyahay camalkooda iyo aqwaashooda iyo afcaashoodaba annagaa xisaabinayno waana ku abaalmarinaynaa wey in anta adigu ma tihid ilaa nadiirun innaa annagu arsalnaaka waanku dirnay bilxaqi xaq baan kula dirnay bashiiran xaalaa tahay mid bishaaraynayo dadkii ku raaco oo iimaanka qaato jannaad ugu bishaaraynaysaa wanadiiran xaala tahay mid digayo cadaab ugu digaya kuwa yani liman kadaba qofka beeniyey wain min ummatin ummad ma jirto wain min ummatin ummad ma ahaanin ilaa khalaa waxaa tegay fiihaa ummaddaa fiigeeda nadiirun mid digayo ummad ma jirto yani ummadihii idinka horreeye ka mid ah ilaa nadiir baa loo soo diray rasuul u digayo yaa loo soo diray baa ilaahay leeyahay adink yani adiguna waxaad ka mid tahay rusushaa la soo dirayey ummadaadii loo soo diray ayaa tahay weeye innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay bilxaqi xaal aad tahay baan xaal aad ku dheehan tahay xaq baan kula dirnay wey yani rasuulka rasuulnimadiisu waa xaq weeye a bashiiran xaal aad tahay mid digayo yani mid bishaaraynayo bashiiran xaal aad tahay mid bishaaraynayo wa nadiiran xaal aad tahay mid digayo wey a liman kadaba yani qofkii beeni yani beeniyey oo iimaanka waacrada can iliimaani iimaanka ka jeestay waad u digaysaa wain min ummatin ummad ma jirto ilaa khalaa waxaa tegay fiihaa fiigeeda nadiirun mid digayo ummad ma jirto ilaa rasuul baan usoo dirnay mid digaya ayaan usoo dirnay wain yukadibuuka haddii ay ku beeniyaan marka aayadahan waa tasliya nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sabarsiinayo markii qoladan yani qoladii kufaarta ahayd ay rasuulka diideen ay ka hor imaadeen yaa nabiga lagu sabarsiinaya lagu dejinaya wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan faqad kadaba aladiina kuwii ayaa beeniyey min qablihim ayaga ka horeeye rusulahum rusushoodii bay beeniyeen jaa-athum rusuluhum rusushoodii baa oola timid bilbayinaat mucjizaad cadcad ayay oola yimaadeen wa bizuburi bay oola yimaadeen kutub qoran bay oola yimaadeen wa bilkitaabi almuniir kitaab waadix ahoo cad ayay oola yimaadeen oo maca daalika way beeniyeen way beeniyeen uma akhadtu waan qabtay baa ilaahay leeyahay aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiiri ciqaabkaygii sidee buu ahaaday waqaca mowqicahu wey meeshii ku habboonayd buu dhacay weyo markay iimaankii diideen waan halaagay baa ilaahay leeyahay marka kuwana wadadoodii unbay qaadayaan wixii iimaanka diidoo la kari waayo kuwaa wadadoodii unbay marayaan wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan faqad kadaba aladiina kuwii ayaa beeniyey min qablihim ayaga ka horeeyey kuwii ayaga ka horeeyey ayaa beeniyey rusulahum rusushoodii bay beeniyeen jaa-athum rusuluhum jaa-athum waxaa timid rusuluhum rusushoodii baa timid bilbayinaat mucjizaad bay oola yimaadeen mucjizaad cadcad ayay oola yimaadeen wa bizuburi bay oola yimaadeen kutub bay oola yimaadeen maktuubo ahoo qoran zuburka yani waxaa la yidhaha almaktuub shayga qoran wey kutub qoran bay oola yimaadeen wa bilkitaabi almuniir maanaa kitaab yani zuburka iyo kitaabku waa isku mide kitaabka wuxuu ka mid yahay kutubtii yani loo soo diray yani oola imaadeen buu ka mid yahay marka waa ta'kiidun wa bilkitaabi almuniir kitaab cad bay oola yimaadeen oo kitaabkii towraada ama zabuur ama injiil ah ayay oola yimaadeen wa maca daalika ma aysan qancin wey ma aysan qancin way diideen iimaankii uma akhadtu aladiina kafaruu uma akhadtu waxaan qabtay baa ilaahay leeyahy aladiina kuwa kafaruu gaaloobay kuwa iimaankii diiday oo ka jeestay waan qabtay fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiiri nakiiri ay nakiiri wey cadaabkaygii ama ciqaabkaygii sidee buu noqday wey alam tara ana allaha anzala min asamaa'i maa alam tara alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha ilaahay anzala inuu soo dejiyey min asamaa'i samada maa-an biyo inuu ka soo dejiyey oo fa akhrajnaa aan soo saarnay bihi maagaas biyaha waxaan ku soo saarnay hamaraatin midhaan ku soo saarnay midho hamaraadkaasoo mukhtalifan alwaanuha midabkooda uu kala duwan yahay samadan ka soo dejinnay baa ilaahay leeyahay biyo biyihii waxaan ku soo saarnay midhaan ku soo saarnay kala duwan midabkooda uu kala duwan yahay oo intaasoo nooc ayaa dhulkii ka soo baxaya wey fa akhrajnaa waan soo saarnay bihi bilmaa'i biyaha waxaan ku soo saarnay hamaraatin midhaan ku soo saarnay amaraadkaasoo mukhtalifan alwaanuha alwaanteedu ay kala duwan tahay mid midabkoodu kala duwan yahay oo kala nooc duwan ayaan ku soo saarnay wa min aljibaali judadun wa min aljibaali buurahana waxaan ka yeelnay baa ilaahay leeyahay aan ka soo saarnay judadun wadooyin iyo duruq daraa'iq weeye judadku weeye biidun wa xumrun mukhtalifun alwaanuha buurahana yacni waxaan u samaynay wadooyin wadooyin baan yeelnay wadooyinkaasoo midabkoodu uu kala duwan yahay oo midabkuna wanaa wuxuu noqonayaa dariiqa midabkiisu yani meesha uu ku yaallo buurta sida ay u eg tahay iyo wadadeeduna u ekaanaysa buurta yacni hadday caddahay wadada ku dhex taalana way caddahay un hadday buurtu yacni guduudato yani waxa korkeeda ku yaallo dhagaxeeda nooca uu yahay sida ay ka samaysan tahay ciiddeedu sida ay ka samaysan tahay bay wadadeeduna noqonaysaa midabka marka midabkii baa kala duwan wadooyin buurihii duruq yacni kala duwan ayay leedahay mukhtalifun alwaanuha midabkeedu uu kala duwan yahay yacni biidun wa xumrun wa qaraabiibu suudun iyo wa qaraabiibun kuwa madow suudun aada u madow yani shadiidu sawaad madowgeedu aada u madow yahay yani buurihii yani dhulka ay dhagaxa buuruhu ka samaysan yihiin qaar waa guduud wey yani buur yani dhaga dhagxaanteeda oo dhan ba ay cas tahay ama ay guduudan tahay weye wadooyin baa marka duruq baa dhex marayo yaa dhex marayo wadooyin ayaa buurihii ku yaalla uu guduudan yahay waddana waa caddahay weye oo buurta ay ku taallay baa cad buurna way madowdahay iyadoo dhan baa shiila madowa dhagax madow bay leedahay wadooyinkeedina waa wadooyin madowde ay noqonaysaa waa awoodda ilaahay subxaanahu watacaala ay ku tusinaysaa dhulkiibaa sida yani waa wadooyin buurihii iyo dhulkiibaa sidaa u kala dumayo waxa dhulka ka soo baxaya baa kala nooca wey biqudrat illaahi subxaanahu watacaala wa min annaasi waddawaabi walancaami mukhtalifun alwaanuh wa min annaasi dadkii iyo waddawaabi waxa daabadaha ah maa yadubu cala alard daabad waxaa layidhaha maa daba cala alard wixii dhulka korkeeda ku soconayo yaa xagga yacni luq ahaan lagu yidhaahdaa laakiin istilaaxa iyo sharciga daabad waxaa loo isticmaalaa waxaa yacni afarta adin leh wa min ad waddawaabi wa min annaasi dadkii iyo waddawaabi dawaabti yacni xayawaankii wal ancaami nicmooleydi waa khaasatan xoolihii wey nicmooleydii mukhtalifun alwaanuh midabkiisu mid uu iskhilaafsan yahay wey midabkoodi waa kala duwan yahay dadka midabkiisii baa kala duwan xayawaanka kale midabkiisii baa kala duwan xoolaha nicmooleyda midabkeedii baa kala duwan kadalik sida yani waa saaso kadalik sida yani simaarta midhaha dhulka ka soo baxayo iyo buuraha dhulka ku yaalla wadooyinka marayo sida ay u kala duwan yihiin iyo makhluuq oo dhanba sidaa u kala duwan yahay yani ikhtilaafu yani alwaan yani waa min qudrat illaahi subxaana wa tacaala aayaadka ilaahay awooddiisa ku tusinayo ayay ka mid tahay makhluuqan kala du kala duwanaantiisa weye noocyaha badan ee uu leeyahay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa inamaa yaksha allah ilaahay waxaa ka baqo min cibaadihi addoomihiisa xaalay ka mid yihiin alculamaau culummada unbaa ilaahay ka baqo yacni cabsida ilaahay waa calaa qadri almacrifa macrifada qofku uu leeyahay ilaahay u leeyahay bay cabsidiisu la ekaanaysaa marka dadka ilaahay aqoonta u leh oo ilaahay awooddiisa garanayo ilaahay inuu qaadir yahay calaa kulli shay uu awoodo inuu qabto inuu ciqaabo yuu ilaahay awood u leeyahay awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cadamada ilaahay yacni dadka garanayo way ka aqoon badan yihiin dadka way ka aqoon badan yihiin yani way ka cabsi badan yihiin dadka aqoonta leh way ka cabsi badan yihiin cabsida ilaahay bay kaga badan yihiin dadka way ina allaha ilaahay casiizun mid alla qaalib a weeye gafuurun oo dunuubtana dhaafo oo dadka towbad keeno ilaahay dunuubta u dhaafaa wey alam tara alam taclam miyaada ogeyn ana allaha ilaahay anzala inuu soo dejiyey min asamaa'i samada ilaahay wuxuu ka soo dejiyey maa-an biyo yani waa aayaadka ilaahay oo koonigaho ku tusinayo qudrada ilaahay iyo waxdaaniyada ilaahay subxaanahu wa tacaala roob baa ilaahay soo daasiinaya fa akhrajnaa waxaan soo saarnay bihi biyahaas aan samada ka soo daasiinay roobka aanu keennay waxaan ku soo saarnay baa ilaahay leeyahay samaraatin midho midho yaan soo saarnay oon dhulkii kaga soo saarnay samaraadkaasoo mukhtalifan alwaanuha midabkooda uu kala duwan yahay waa midho kala duwan roobka unbay ku soo wada baxeen laakiin noocooda iyo midabkoodu waa kala duwan yahay wa min aljibaali judadun wa min aljibaali buurihiina waxaan yeelnay judadun wadooyin baan yeelnay Ah, wadooyin ayaan yeelnay jamc yani jamcu juddatin wey juddatin judad yani waa wadooyin aduruq wadooyinka yani buuraha dhex maro ee buuraha ku yaallo ayaa la yidhaha judadka wey wa min aljibaali waxaan yeelnay judadun baan yeelnay wadooyin baan yeelnay biidun iyo wa xumrun mukhtalifun alwaanuha biidun kuwa cadcad yani dhulka siduu u eg yahay ama buurta yani dhagaxeeda iyo ciiddeedu siday u eg tahay bay wadadeeduna u ekaanaysaa biidun kuwa cadcad judadkaasoo biidun cadcad iyo wa xumrun kuwa guduudan mukhtalifun alwaanuha midabkoodu uu iskhilaafsan yahay wey uu kala duwan yahay iyo wa qaraabiibu suudun wa qaraabiibu kuwa madow suudun aada u madow yani taqdiim iyo taakhiir bay ku sugan bay leeyihiin mufasiriinta qaaro wa suudun kuwa madow qaraabiibu oo aada u madow wey Ah, shadiidu sawaad wey madowgeedu aada u badan yahay wa min annaasi dadkii iyo wadawaabi xayawaankii wixii yani xayawaankii noolihii dhulka korkiisa ku noolaa iyo wal ancaami nicmooleydi waa xoolihii wey geeli iyo loodi iyo arigii nicmooley baa le wal ancaami nicmooleydi mukhtalifun alwaanu midabkiisu miduu iskhilaafayo wey dadka midabkiisu waa iskhilaafaya waa kala duwan yahay daabadaha iyo xoolaha xayawaanka iyo xoolahan la dhaqdana midabkoodu waa kala duwan yahay waa awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala macnaa ikhtilaafka uu midabku iskhilaafayo lisaankoodu iskhilaafayo waa min aayaati illaahi subxaanahu wa tacaala wa min annaasi dadkii iyo wa dawaabi yani daabadihii waa xayawaankii iyo wal ancaami nicmooleydi xoolihii mukhtalifun alwaanuhu midabkiisu miduu iskhilaafayo weeye kadaalik kadaalik yani say u kala duwan yihiin midhaha iyo yani buuraha wadooyinkooda iyo wax walba siday u kala duwan yihiin ayay u kala duwan yihiin wey inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa inamaa yaksha allah ilaahay waxaa ka baqo oo cabsi dhaba waxaa ka baqo min cibaadihi addoomihiisa alculamaau culummada ayaa ilaahay ka baqda wey dadka aqoonta leh yaa ilaahay ka baqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray ana aclamukum billaahi wa atqaakum lilah ilaahay anaa idinkugu aqa idinkugu yaqaano anaana idinkugu cabsi badan oo cabsida ilaahay anaa idinkugu badan wey yacni dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam makhluuqa ilaahay oo dhan axadka ilaahay ugu dhoweeye uguna cibaadada badan yuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka yacni dadka aqoonta leh waa dadka ilaahay ka cabsada wey dadka ilaahay ka cabsada marka caalimna waxaa la yidhahdaa man yaksha allaha qofka ilaahay ka baqo oo qofka taqwada leh oo ilaahay ka baqayo kaasaa caalim la yidhaahdaa ee cilmigu keligiisuun iskama noqdo imaamkii taabicigii la odhan jiray shacbi imaamu shacbi ninkii la odhan jiray caamir binu sharaxbiil baa la odhan jiray laakiin shacbi baa loo yaqaan imaamu shacbi yaa nin baa u yimid markaasuu waxbuu su-aalayay yacni su-aashaas maxay tahay buu ku yidhi saas iyo saas maxay tahay ayuha alcaalim ninkaan caalimka ahow markaasuu wuxuu yidhi alcaalimu man yaksha allah caalim waa ninka ilaahay ka baqee marka su-aashaada yani aada rabto un iweydii marka dadka aqoonta leh waa dadka ilaahay ka baqaya qofka ilaahay ka baqo waa qof aqoon leh maxaa yeelay cibaadadatan iyo taqwadan cabsi ilaahay baa u geynaysa marka wuu gartay ilaahay buu gartay subxaanahu wa tacaala markaasuu ka baqay wey ina allaha ilaahay casiizun alla qaalib a weeye oo aan laga qaalib noqonaynin gafuurun liman taaba qofkii toobad keenana ilaahay wuu u dembi dhaafaayo mu'miniinta ilaahay wuu u dembi dhaafaa dunuubtooda wuu dhaafaa ina aladiina yatluuna kitaab allah ina aladiina kuwa yatluuna aqrinayo kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa aqrinayo wa aqaamuu salaad salaadana oogayo wa anfiquu bixinayo mimaa rasaqnaahum wixii aan ku irsaaqnay ayay siran hoos iyo wacalaaniyatanba u bixinayaan yarjuuna waxay rajaynayaan tijaaratan tijaaro lan tabuura aan baarin wey tijaaro aan baarin ayay rajaynayaan marka baariddu de waa carabi waa lafdi carabi ah wey yani shayga hadduu shayga hadduu gadmi waayo uu socon waayo wuu baaray baan idhaa soo ma marka waa tijaaro lu- aada u ribixday oo faa'iido badan laga helay weeye tijaaro aan baarin a tijaarada la isku filliso oo la kala boobo waa tijaarada ugu faa'iidada badan a tijaaro waxay rajaynayaan aan marnaba aan baaraynin oo aan khasaaraynin wey liyuwafiyahum maxay sidaa u yeelayaan qur-aanka akhrintiisa maxay ugu dadaalayaan salaada iyo infaaqa maxay isugu dadaalayaan cibaadadii wanaagsan wanaaggii oo dhan bay isku darsadeen kalaamullah bay aqrinayaan habeenkii iyo maalintiiba qur-aankii bay aqrinayaan salaadii bay oogayaan oo ku dadaalayaan infaaq bay la yimaadeen deeq bay leeyihiinoo naftoodu yacni waa waxay ku sifaysan yihiin sifadaa wanaagsan oo deeqsinimada ah siran wacalaaniya bay xoolihii ku bixinayaan maxay rajaynayaan marka tijaaratan lantabuur tijaaro aan marnaba baarin oo aan lagu khasaarin ayay rajaynayaan liyuwafiyahum maxay u samaynayaan liyu- liyuwafiyahum inuu ilaahay u oofiyo ujuurahum ajirkoodii oo wayasiidahum uu u siyaadiyo min fadlih fadligiisa markii acmaashii ay sameeyeen camalkoodii abaalmarintiisi la siiyo yuu ilaahay wuxuu u siyaadinayaa haddana min fadlih fadligiisuu u siyaadinayaa maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashar ayaa loo siyaadinayaa innahu ilaahay kafuurun alla dunuubta dhaafo weeye shakuurun oo yacni yacni mahadiyo weeye shakuur weeye ilaahay addoommihiisa wanaagsan ay cibaadaysto wuu ku shukriyaa marka muxuu noqonayaa camal yar qofka la yimaado yuu sawaab weyn siinaya waa shakuur ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka yar buu wuxuu ku abaalmariyaa sawaab weyn buu ku abaalmarinaya aayaddan waxaa la yidhaahdaa yani mudarif ninkii la odhan jiray binu cabdillaahi wuxuu odhan jiray aayaddan markuu akhriyay haadihi aayat lquraa waa aayadda quraada wey dadka qur-aanka yaqaano ee ilaahay uu doortee wanaagsan aayaddoodii wey ina aladiina kuwa yatluuna kitaab allah ilaahay kitaabkiisa akrinaya dadka uu ilaahay qur-aankiisa baray waa dad ilaahay uu fadilay wey qof ilaahay fadilay oo doortay weeye qofka kalaamkiisii loo sahlay ilaahay kalaamkiisii uu u fududeeyey oo uu xifdiyey oo baray haddana ugu daray inuu ku camal falo haddana waafajiyey yani camal ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu fadli badan kalaamkiisa ugu fadli badan cibaado la qabto oo ka fadli badan ma jiro kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala oo la aqriyo oo qur-aanka wey marka kuwa ilaahay uu u doortay waa dad yacni ilaahay agtiisa qiimo weyn ku leh wuu doortay dadkiisuu ilaahay ka doortay kuwa ina aladiina kuwa yatluuna akrinayo kitaab allah ilaahay kitaabkiisi bay akrinayaan wa aqaamuu salaat salaadii bay oogayaan salaaddii bay oogayaan wa anfaquu way bixiyeen mimaa rasaqnaahum wa anfaquu waxay bixinayaan mimaa rasaqnaahum waxaan ku irsaaqnay wey risqigii aan ku irsaaqnoon siinayna way bixinayaan siran wacalaaniya hoosna way u bixinayaan korna way u bixinayaan yarjuuna waxay rajaynayaan tijaaratan bay rajaynayaan tijaaro lan tabuura aan baarin wey tijaaro aan baarin bay rajaynayaan oo marnaba aan khasaarin liyuwafiyahum ilaahay inuu u oofiyo ujuurahum ajirkooda ajirkoodii oo kaamila in la siiyay doonayaan oo wayasiidahum ilaahay uu u siyaadiyo min fadlihi fadligiisa uu siyaadiyo markii camalkoodii abaalmarintiisii la siiyo ayaa ziyaado loogu daraya leanna ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni waa waa qani weeye waa kariim weeye camalka yare aada samaysay ayuu kuu laalaabaya camalkii baa lagugu magacaabayaa laakiin waa sawaab iyo ajir aada uga badan wey wayasiidahum inuu ilaahay u siyaadiyo min fadlihi fadligiisa innahu ilaahay kafuurun alla dunuubta dhaafo weeye shakuurun oo yacni ku shukriyo addoommihiisa wan wanaagsan ee camalka wanaagsan la yimaadee saalixiinta ilaahay wuu ku shukrinayaa camalkoodii ama acmaashoodii yaraa oo ay sameeyeen ayuu ilaahay u laalaabaya oo thawaab badan ka siinaya marka waa tarkiib weeye ilaahay addoomihiisa cibaadaduu ku boorinaya camal yar ood samaysay markii ajir weyn lagaa siiyo waa camalkaa lagugu boorinaya waa tarkiib weeye ku dadaal weeye camalka wاladii awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaq wاladii qur'aanka awxaynaa ilayka aan kuu waxyoonay oo min alkitaabi ah huwa alxaqu wey waxa aan kuu waxyoonay oo kitaabka ah huwa alxaqu wey musadiqan xaaluu yahay mid rumaynayo limaa bayna yaday kutubtii ka horaysayna wuu rumaynayaa ina allaha ilaahay bicibaadihi addoomihiisa la khabiirun alla og weeye basiirun oo arkayo qur-aanka aan kula kugu soo dejinnay oon kuu waxyoonnay waa xaq kutubtii ka horaysay buu rumaynayaa oo kutubtu way is rumaynaysaa wey kitaabkan yacni markaad rumayso kutubtii oo dhan baad wada rumaysa sida ambiyaduba ay isku mid u yihiin waxa lala soo diray waa yacni waa xaq wey waa dariiq xaqa un diinta usuusheedu waa hal un yacni waxdaaniyada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo in ilaahay la caabudo dariiqaa wanaagsan bay kulli yacni kutubta iyo yacni ambiyaduba ku socdaan un oo ilaahay la soo diray waladii waxa awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu waxyoonnay oo min alkitaabi kitaabka ah huwa alxaqu wey waa xaq wey musadiqan xaal uu yahay mid rumaynayo limaa bayna yaday wixii ka horreeyeyna wuu rumaysan yahay ina allaha ilaahay bicibaadihi addoomihiisa la khabiirun mid arkayo weeye la khabiirun mid og weeye basiirun oo arkayo oo fa yujaaziihim wuu abaal marinaya qofkii iimaanka qaatay wanaagga raacay wanaagga ku dadaalay qalbigiisu wanaagsan yahay ilaahay wuu arkaya wuu abaal marinaya midka xumaanta iyo yacni beeninta iyo nifaaqa munaafaqnimada qalbigiisu ku jirana ilaahay wuu arkaya waa khabiirun basiir wey ilaahay wuu og yahay addoomihiisa daahir iyo baatinba wuu og yahay wuuna arkayaa acmaashoodoo dhan wuu arkayaa wuu abaal marinaya uma awrasna alkitaaba aladiina stafaynaa min cibaadina uma awrasnaa waxaan dhaxashiinay oon siinay alkitaaba kitaabkii waxaan siinay aladiina kuwa istafaynaa aan doorannay oo min cibaadinaa addoommaheenna ka mid ah fa minhum waxaa ka mid a daalimun linafsihi naftiisa mid dulmiyey wa minhum waxaa ka mida muqtasidun mid dhexdhexaystay wa minhum waxaa ka mida saabiqun bilkhayraat khayraadkii mid u hormaray biidni illaahi ilaahay idankiisa daalika kaas huwa alfadlu fadli weeye alkabiiru weyn doorashadaa ilaahay uu doortay iyo waafajintaa camalka la waafajiyey waa waa fadli weyn weeye oo ilaahay xaggiisa ka ahaado ilaahay uu bixiyo wey marka dadka yani ilaahay uu u doortay diinta oo dhaxlay waa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay kadib dadka diinta qaatay weeye dadka waraasada iyo dhaxalka ilaahay uu siiyey waa dadka diinta bartay weeye uma awrathnaa waxaan acdaynaa waxaan siinay alkitaaba kitaabkii waxaan siinay aladiina kuwa istafaynaa aan doorannay min cibaadina addoommaheena aan ka doorannay markuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aanka ma qornayn qur-aanku yacni meelo kala duwan iyo yacni qaybo qaybaa ayuu ku qorqornaa laakiin markuu rasuulku dhibanayay rag badan oo saxaabadii ka mid a ayaa xifdisnaa qur-aanka dadkaasaa ilaahay diinta dhaxashiiyey ayagaa alla ku xifdiyey oo qur-aankii bay jamciyeen dadkii bay bareen marka qarniba qarni buu sii barayaa ilaa iyo hadda laga gaaro oo geeridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam amba waqtiguu dhintay qarnigii yacni shan iyo tobnaad hadda lagu jiro intaas yacni waa dadka ilaahay ugu talagalay ee uu dhaxashiiyey waraasada la siiyey dadkaa weeye dadka diinta dhexla ay qaadanaya kitaabkii dadkaasaa la dhaxashiiyay waa dadka ilaahay uu doortay uu doortay ambiyada waxa laga dhaxla waa diinta wey uma awrathnaa waxaan siinay alkitaaba kitaabkii waxaan siinay aladiina istafaynaa min cibaadina aladiina kuwa istafaynaa aan doorannay min cibaadina addoommaheenna ka mid a fa minhum daalimun marka saddex qaybood ayagii baa saddex qaybood noqday qoladii la doortay ayaa saddex qaybooda fa minhum daalimun linafsi mid intuu qur-aankii bartay haddana daalimu linafsihi xumaantii ku dhacay markaa oo qur-aankii aan ku istaagino marka qur-aankiibuu derderay isagoo qur-aankii yaqaano ayuu xumaanta ku dhacay waa daalimu linafsihi wa minhum muqtasid mid waa dhexdhexaad wey waajibaadkiibuu ku dadaalay sunooyinkiibuu ku dadaalay yacni xumaantana wuu iska ilaaliyey waa muqtasid wey wa minhum waxaa ka mid a saabiqun bilkhayraat mid saabiq ahoo khayrkii oo dhan u hormaray wanaaggii oo dhan yaa uu dheereeyey aad buu yani oga horeeyaa dadka khayrka oo dhan buu u hormarayaa dalika huwa alfadlu lkabiir marka saddexda qayboodba yacni waxay ka mid yihiin dadka wanaagsan oo la doortay bay ka mid yihiin marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saabiqunaa saabiq wa muqtasidunaa yani naajin wa yani wa daalimunaa maqfuurun lahu midka yacni daalimkaa waa loo dembi dhaafayaa midka muqtasidkaana dee waa waa yacni yuxaasabu xisaaban yasiiran waa midka la xisaabinayo xisaab fudud la xisaabinayo saabiquna waxa weeye aladiina yadkhuluuna aljanna bikayri xisaab kuwa jannada galayo bikayri xisaab galaya wey marka saddexdoodiba laakiin saddexdii qaybood oo isla socdaba jannaatu cadnin yadkhuluunaha baa ilaahay fadligaa iyo abaalmarintaa la siiyey waa maxay dalika huwa alfadlu lkabiir jannaatu cadnin nada nagaadiga jannadeedii weeye yadkhuluunahaa way gelayaan jannadaasay gelayaan yuxallawna waa la yani waa la marashaynayaa jannada markay gelayaan yani waa la si fiican baa loo arad bixinayaa waa loo labisayaa yuxallawna waa la ziinaynayaa oo waa la marashaynayaa fiiha fi ljannati min asaawira min dahab jinjimo dahabaha loo gelinayaa iyo walulu-an yaa loo gelinayaa luul baa loo gelinayaa jawhar iyo yacni dahab iyo jinjimo iyo katiinado iyo wax kasaacado iyo alaab kala duwan ayaa loogu labisayaa wa libaasuhum dharkoodu fiihaa jannada xariirun xariir wey xariir bay ku labisanayaan oo adduunyada yacni raggu kumayna xidhan jirin xariirta xaaraan bay ka ahayd laakiin jannada way ku labisanayaan xariir bay xidhanayaan wa qaaluu waxay yidhaahdaan alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii macbuudka adhaba cannaa naga tegsiiyey alxasana murugti naga qaaday ina rabbanaa rabbigeen lagafuurun shakuur wey marka imtixaankii bay ka gudbeen murugtii adduunyada iyo midii aakhirada labadiba way ka badbaadeen murugtii jannadaa loogu bishaareeyey xisaabtii bay ka gudbeen markaasay leeyihiin ilaahayga murugta naga qaaday ayaa mahad leh inna rabbanaa lagafuurun shakuur rabbigeenna waa mid dunuubta dhaafo addoommihiisa u dambi dhaafo shakuur ahoo addoommihiisa ku shugriyo camalka yaroo ay qabteenna u laalaabo iyo sawaab aada u weyn ka siiyo wey uma awrasna alkitaaba kitaabkii waxaan siinay aladiina kuwa istafaynaa aan dooranay min cibaadina fa minhum daalimun linafsih mid naftiisa dulmiyey baa ka mid a yacnii diintiibuu bartay qur-aankiibuu bartay haddana xoogaa dulmi baa ka dhacayo caasi buu noqday dunuub buu ku dhacay laakiin waa loo dembi dhaafayaa wa minhum muqtasidun mid dhexdhexaada ayaa ka mid a oo yacnii cibaadadii yacni tamasug lahoo daacadii la yimid waajibaadkii gutay xumaantiina iska ilaaliyey faraa-ishii iyo sunnadiina ku dadaalay waa muqtasid weeye wa minhum saabiqun bilkhayraat saabiqun mid hormaray baa ka mid a bilkhayraat khayraadku u hormaray wey biidni illaahi ilaahay idankiisa wey yani waa sabqi wey caley markii umuurta aakhiro yani iyo darajaadka aakhiro laga hadlayo qur-aanku daa'iman yani sabqi buu amraa sabqi in yacni iyo musaaraco wasaaricu saabiqu fastabaqu yani qur-aanku yani socda ma odhanayo u camalfala arrimaha adduunyada weeye waxaa la leeyahay yani arrimaha adduunyada yani markii laga laga uu ilaahay cabiraya wuxuu leeyahay famshuu fii manaakibiha yani u socda adduunyada yani waa loo soconaya laakiin yani acmaasha aakhiro wanaagga aakhiro maxaa laga cabiraa sabqi u kala hormar inaan lagaaga hormarin baa la rabaa khayrka ah, saabiqu saaricu yani tartan baa lagu jiraa wanaagaasaa la wada doonayaa laakiin u hormar adigu aan lagaaga hormarin way Mm, lagaaga hormarin tanaafus yani wa- la imow yani dadka kaga hormar way marka waa saabiqun bilkhayraat khayraadkiibuu u dhaqtamay oo yani mubasiriinta qaar ba waxay leeyihiinba yani qofka saabiqa ah waxaa weeye saabiqun bilkhayraat waa kunka ninka masaajidka soo gelaya weeye mu-adinku intuusan aadaamin aadinkii oon dhicin buu masaajidka jooga Ah, sida yani laga oran jiray laga waran jiray yani ibnu sirin miyuu ahaa yani yani afartan sano mu-adin ma aadaanin buu yidhi ilaa waana fi lmasjid Ah. masaajidkan ku jira markuu aadaamay salaad subax iyo salaad kale waa isku mid un yani marka waa kasoo hormaraya aadaanka saabiqun bilkhayraad wey oo adoo masaajidka joogo aadaanku dhacayaa aadaankii baad ajiibaysaa waad sunaysanaysaa muqtasidku waxa weeye bacda alaadaan buu imaanaya jamaacadu ma dhaafayso laakiin aadaanku markuu dhaco kadib iyo masaajidka soo gelaya waa muqtasid dhaalim waa midka jamaacadu dhaafayso jamaacadii way dhaaftay waktigu gadaal ka tukanayaa un jamaacadii hordiid bay tagtay Ah, amin dambuu yani gabgablaynayaa marka salaadii waa yani waktigeedii waxay ka- yani qariib ay see tahay saasay yani ku fasirayaan qaarkood leeyihiin yani qaar waxay leeyihiin yani saabiq waxaa la yidhahdaa man rajaxat xasanaatu qofka markii camalkiisa la miisaamay xasanaadkiisa uu raajix noqday waa saabiq qofka yacni een, midka ay sayi-aadkiisu uu raajix noqdayna waa daalimu linafsi naftiisibuu dulmiyey sayi-aadkii baa rajaxmay muqtasid man istawad xasanaatuhu wa sayi-aatuh xasanaadkiisi iyo sayi-aadkiisi baa isla eg waa dhexdhexaad eh, kaas yani rajadu u dhow yahayo de wax yar ah, man yaziiduni ah, yani, bixasana wey yaa hal xasana iigu darayo oo kala weyniga ah wuxuu doonayaa yani waa- way isla ekaadeen marka ummaddu yani qaybahaas wey ee noqonaysaa wey dalika kaasu huwa alfadlu fadli weeye alkabiiru oo weyn dadka ilaahay doorashadiisa helay ee la doortay loo doortay kitaabka loo doortay ee haddana ilaahay uu u ballan qaaday inay jannada gelayaan waa fadli wey dalika kaas huwa alfadlu huwa alfadlu wey huwa alfadlu fadli wey alkabiiru weyn jannaatu cadnin fadligaa weyn ee loo ballan qaaday la siiyey waa maxay jannaatu cadnin nagaadiga jannadiisi wey yadkhuluunahaa way gelayaan way gelayaan yuxallawna fiiha yuxallawna waa la waa loo labisayaa waa la marashaynayaa aa la marashaynayaa aa loo labisayaa gabar haddii aroos loo wado soo si fiican looguma soo labiso sida caadigeed ma ahaanaysa mogtahay yacni wax kala duwan dhar kala duwan yacni iyo waxyaalo kala duwan baa lagu samaynayaa waa loo yacni waa la marashaynayaa waa la arad bixinayaa si fiican baa loogu labisayaa yuxallawna fiiha fi ljanna jannada waa loo labisayaa ziin oo dhan baa lagu ziinaynayaa Ah, min asaawira min dahabin maxaa loogu labisayaa min asaawira jijimo oo min dahabin dahaba yacni katiinado iyo yani kaatumo fargashiyo iyo saacado dahaba iyo silsilado dahaba ayaa loo gelinayaa wa lu-lu-an jawhar baa loogu labisayaa wa libaasuhum dharkoodu fiiha fi ljannati xariirun weeye dharka ay xiranayaanna waa xariirta weeye dharkaas yacni raaxada badan ee jirka u roon ee aadka u qabow ee adduunyada laga xarimay yani ragga laga xarimay dumarka waa xalaal laakiin xa- xariirta ragga waa laga xarimay adduunyada wey marka aakhiray laakiin ku xiranayaan jannaday ku xiranayaan dharka macaan ee xariirtaa wey wa qaaluu waxay yidhaahdaan alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ilaahaygii murugta naga qaaday baa mahad murug oo dhan baa ka tegaysa oo murugtaas murugtii adduunyada iyo midii aakhiro oo midii adduunyadaba ka sii weyn aakhiro murugteeda midda adduunyada ka sii weyn adduunyada yacni waxyaalaha qofku murug- murugta ku imaanayso murugta adduunyadu way badan tahay laakiin ta ka sii weyn waa midda aakhiro xisaabtii baa kaa dambayso miisaankii camalkaagii la miisaamayey kitaabkii aad qaadanaysay midig iyo bidix baa kitaabka laga qaadanayaa siraad baa la marayaa naar baad jirta iyo janno midkee baad gelaysaa aakhiro murugteedii baa wax walbaba ka sii weyn marka murugtii baa ilaahay naga qaaday marka jannadaa loogu bishaareeyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii macbuudka adhaba naga tegsiiye cannaa xagga annaga alxasana murugta naga qaaday ina rabbanaa rabbigeen lagafuurun alla dunuubta dhaafa weeye addoommaha yani mu'miniinta ugu dembi dhaafaya shakuurun mid shukriye weeyaho yani camal yaray la yimaadeen yuu sawaab weyn ku abaalmarinaya ilaahay subxaanahu watacaala waa shakuur weeye alladii axalanaa daara almuqaama alladii macbuudka axalanaa na dejiyey daara almuqaamati nagaadiga daartiisa janno oo jannaatu cadni la yidhaahdo oo aan weligeed laga dhimanayni ah, dhimasho male jiro male duqow male yacni wax oo tacab iyo daala male waa meel raaxo iyo nicmo una wey Ah, khuluudun bilaa mowd wey Ah, oo ahlu jannuhu markay jannada galaan waa loo bishaaraynaya bianna lakum an taxyuu falaa tamuutuu abadan weligiin waad noolaanaysaan ma dhimanaysaan Ah, وبأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ولقين عافمات بالغبتان مال إذن حنون ميسو وبأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا ولقين دليراتين مدو قوبيسان مدو قوبيسان نولاش الدنيا هدي حوغا لبوك هديو دأبا كادا يمان هدنا مركبا habeen ba meel habeen ba bool baa laga siibayaa duqnimadaas marka ayadiiba dhibaato socota ay noqonaysaa marka noloshaada waxaan qiimo lahayn ayay noqonaysaa marka dhallinyarad ahaanaysaan weligii ahlu jannuhu waa soddon iyo saddex jir weli yani da-da ugu xooga badan weeye soddon iyo saddex jir weeye kulligood yani weligiin yani ma duqoobaysaan wey wabianna lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan waad nicmaysanaysaan waxaad cuntaan iyo waxaad cabtaan wax kastood jeceshihiin oo tamanisaan baad helaysaan marnaba yani wax gaajo la yidhaahdo iyo wax dhib la yidhaahdo idinma taabanayo idinma taabanayo dhib Ah. marka murugtii baa marka ilaahay ka qaaday alladii axalanaa daara almuqaama nagaadiga daarteedii yuu ilaahayna dejiyey min fadlihi fadligiisuu nagu dejiyey jannada fadliga ilaahay baa lagu galaa camal laguma galo fadliga ilaahay baa jannada lagu galaa camalka yacni ehel baad ugu noqonaysaa un inuu fadliga ilaahay aada hesho yaad u eheloobaysaa oo iimaanka iyo camalka saalixa qofka ehel buu oga dhigayaa jannada in yani uu ilaahay siiyo oo ugu tafadulo yani qof aan iimaan lahayn janno ma helaye marka acmaashan iyo xasanaadkan wanaagsan iyo camalkan wanaagsan uu ku dadaalayana waa darajaadka jannada dhexdeedaa loogu ziyaadaya yaa loogu ziyaadinaya ehlu jannuhu markay jannada galaan jannada fadliga ilaahay baa lagu galaa dhexdooda way kala darajaad weyihiin oo xidigaha samada yani saad u fiirinaysaan ahlujannaha qaarkood halkaasoo kale degan yihiin ayuu markaa rasuulku leeya alayhi sala saasay u kala sarreeyaan dadka ahlujannuhu camalkoodii baa saa u kala tegsiye camalkoodii ayay markaa camalku marka waa darajaad weeye waa darajaad Ah, yani laakiin jannada waxaa lagu helaa fadliga ilaahay alladii axalanaa daara almuqaamati min fadlih nagaadiga daarteedii meeshii lagu nagaanayey ilaahaygana dejiyey min fadlihi fadligiis laa yamasunaa fiihaa nasabun laa yamasunaa nama taabanayo fiihaa jannada fiigeeda nasaban wax dhiba walaa yamasunaa nama taabanayo fiihaa fi ljanna luquubun daal ama noog Ah, ah, waa- baan kusoo waan kusoo noogay iyo waan daalanahay ma jirta wey mar kasta yacni caafimaad baad qabtaa nashaadadii ugu badnayd raaxadii ugu badnayd baad ku jirtaa wax lagaa doonaya male cibaado lagaama rabo cibaado tii adduunyadaa lagu faray un cibaado kale jannadu yacni waa camalfal yacni waa tanacum un bas yacni waa meel lagu nicmaysta camal ma laha waa abaalmarin un waa daaruljaza adduunyadana waa daarulcamal waa meel lagu camal falo wey aakhiraduna waa meel laysku abaalmariyo marka abaalmarintaadi haddii ilaahay ama middaa wanaagsan kaaga dhigo oo aad jannada hesho a- abaalmarintaa wanaagsan ayaad ku jirtaa wey laa yamasunaa nama taabanaya fiiha jannada fiigeeda nasabun wax dhiba wey walaa yamasunaa nama taabanaya fiiha fi ljanna luquubun daal tacab yani wax noog ah daalid iyo noogna nama taabanayo waladiina kafaruu qoladii kale markaas ee yacni xaafadii kale ee aakhirada macnaa ay lahayd waa naarta weeye iyo ehelkeedii ayaa marka haddana uu qur-aanku nooga warramayaa wey allahu subxaanahu wa tacala aclam sala allahuma wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi